Deegaanno dhaca bariga magaalada Jowhar ayaa isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka waxaa saameeyay fatahaadaha webiga Shabeelle. Maxamed Cali Shuute, guddoomiyaha deegaanka Balcaano oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay deegaanada fatahaada webiga Shabeelle.
oo ka tirsan beesha balcaano odaga beesha balcaano afartan iyo soddon iyo sideed tuulo ayaan ka oday ahay oo ku taalo bariga jowhar beesha balcaano la yidhaha waa wardhagax iyo aroos beenaad iyo buulo feermo iyo lama jameec inta ka dhexda ay ku jiraan dherarka hore oo ay koonfur iyo u jiraan waa soddon iyo sideed soddon kiilomitr labaatan iyo sideed kiilomitr soddon kiilomitr waaye waxaan ugu habsaday biyo baxo oo ka timiday burwaay iyo buule axmed ee isbiirsado isku lamada gaar iskaga yimid waan isku qayn qabteen tuulooyinka ku jiray dhib ayay kala kulmeen bulshada joogta meeshaas anaka oonan helin hay-ad samafalna nooma imaan maamulkana nooma imaan biyihiina aad iyo aaday usoo kordheen waxaan u baahnaa marka koobaad dooman oo gargaarka degdega ah marka waxaan u baahnaa gargaarka koobaad doom inaan helno oon dadkaasaas dhibaataysan ku badbaadiya ilaah wax badbaadiye aan ku badbaadina waa u baahana marka koobaad tan lamaad bulshada waxay u baahan tahay wixii daryeel oo daryeel hay-adaha samafalka maamulka degmada iyo gobolka waxaan ugu baahanahay inayna soo fiiriyaan ama ay noo soo diraan wariyaal ama ina dooma soo qaataan na soo arkaan dhibka jira hadda bulshadaas afartankaas tuulo meelay ku soo qaxaan usoo tagaan gobolka ma celiyo waa ka badan yihiin waxaa loo baahay in mahor lagu soo fiiriyo wax alle waxay u baahan yihiin lasoo ogaado dhibka hore lasoo arko marka ilaahay amuurtiis biyaha allah keenay anaga ma keenay allah keenay nin binu aadama lagu caasaa ma jiro haddana allah naga qaadi karo waxaan u baahanaa marka haddii binu aadanimada samafalka binu aadanimada in noola soo fiiriyo si binu aadanimaa oo in raxnays lagu olfo hay-ada samafalka oo meel kastaba joogo amba ha joogaan waddanka banaanka ha jiraan waxaan uga baahannahay in in naxariiso lagula fiiriyo bini aadanimada xaggeeda ilaahay amuurta bixiyo waxaan ka rabnaa maamulka degmo ha ahaato gobol ha ahaato iyo maamulka sii sarreeya ayaa ka afnaga ahoo gaarsiin kara anaga waa anigaan maxamed aanti waxaan la ekahay inaan maamul degmada iyo gobolka soo gaarsiiyo ayakana waxay gaarsiin karaan wixii kasii sarreeya waxaan ubaa dhibkaas inay fiiriyaan in naxariiso lagula fiiriyo xagga binu aadanimada ay ku talagalaan marka koobaad waa in dooma noola raadiyo oon marna ugu baxno banaanka hadday naqato gobolka banaadir ku aadno bacaadka xaggiisa noo bixiyo ama noo soo bixiyo gobolka xaggiisa noo soo bixiyo doomankaas waa marka koobaad